bismiillaahi raxmaan iraxiim xasan kaafi maanta afartii saac iyo barkii ayay soo weerareen deegaanka daaro nacmo ama beledka daaro nacmo nimankii cadowga ahaa iyo dhagarqabayaasha ahaa weerar gaadmaahay ku soo qaadeen xilligaas afartii saac oo maalmeed marka waana laga caabiyey waana laga hortegey si ciidanka deegaanka mid ku midka dowladdu iskarabsanayana dharbaxshaa lagula dhiftay meydkoora iyo dhaawacoora iyo iyo iyo iyo si fiicanaa loo dharbaaxay waana laga caabiyey waana laga ceyriyey macalin muxudiin dagaalka imise saac ayuu socday maxaase nooga sheegi kartaa khasaaraha xaggiina idinsoo gaaray dagaalku cabaarow socday ilaa adiga hal saac iyo bar iyo ilaa laba saac ku dhowaad ou socday ou qaatay intaas ou lesku haayey marka waa hade haddii dagaal la galo waa la dhimanayay waana ku tashanay annaga inaan dhimanno waana u bareernay haddana wiilal naga dhintay waa jiraan oo geesiyaasha deegaanka iyo degmadaba ah marka wiilashaas annaga naga shahiiday waxaan leenahay sabar iyo iimaan allaha ka sabar siiyo waalidkii iyo walaalkii iyo shacabka deegaanka iyo degmada intaba inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun annaga hadda xaqan ku taagannahay waana ku talagalnay inaan xaqa ku dhimanno marka taasi midaasaan kaa leehay tan kalena hadda annagaa joogna degmadii iyo meesha la yidhaahdo daaro nicmo ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladdo iskarabsanayaana hadda gacanta ku haya si fududaana looga caabiyey loogana ceyriyey haddana annagaa ku suganoo joogna haddwaa la yidhaahdo ciidamada dawladda ma gurmad bay idinkugu yimaadeen mise markii hore ee dagaalku bilaabanayaba waa ay joogeen ciidamada dawladduna waxay noogu yimaadeen gurmad dagaalku waxau dhex maray ciidamada deegaanka oo macawisleyda oo meesha wax badan ka dagaalamaya daaru nicmo iyo nimanka la yidhaha khawaarijta al-shabaab dagaalku iyagoo dhex maray dirirtu ciidanka dawladduna gurmaday ku yimaadeen oo gurmaday noogu yimaadeen markii gurmadka ay ogaadeenna iyagana dibay uga baxeen oo waa jabeen oo oo weesaga baxeen horaana loo daba kacayo ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanku horay u daba kaceen wax badanaana iyagana dagaalka uu u geysto khasaara khasaaro badanaa ku gaaray dhimasho badan iyo dhaawacyo badan ay baabuur ku daldasheen ay qaateen marka haddana annagaa joogna degmado iyo iyo iyo meesha la yidhaahdo daaru nacmo ciidanka dawladda iyo midka macawisleyda deegaanko isgarabsanaya hadda ku sugan guddoomiye warar ayaa sheegaya in masaajidka daaru nicma madaafiic lagu garaacay maanta arrintaas maxaa ka jira a xasan masjidka horew dhaawac u ahay oy u burburiyeen marka haddana dhib kaley mar kale usii geysteen walow uusan hadda burburkii hore uusan lixaad ku dhammayn hadda maanta waxaa gaaray balse haddana maanta iyagoo mar walba waa bilaabaan masjidka marka maantana haddana dhibaato kaley u geysteenoo hor leh horena de wuxuu ugu ahayba iyagaa madax iyagaa burburiyey marka waa jirtaa arrintaas masaajidka inay maanta dhib u geysteen ugu dambayntii macalin muxudiin maxaad kala socotaa wararka sheegaya in duqaymo maanta ay ka dhaceen deegaano ku xeeran degmada ruunirgood duqayntu waa jirtaa laakiin xoogaa yara waxaad moodaa dhinaca isasaarka oo oo oo soonka ceel cali axmed iyo iyo iyo iyo ceel bacad iyo dhinacaas oo shabeellada dhexe iyo iyo hiiraan ay isaga dhow yihiin iyo galgaduudba isasaarkaas ayay duqayntu dhinacaasay maanta aheeday meelo lagu tuhmaayey oo fadhiisima iyo iyo iyo iyo ay kusoo dhuumaleystaan ayaa duqayntu ka dhacday waa jirtaa marka waxaan leehay xasanow maadaama madaxweynihii ou hadda joogo degmada maxaas madaxweyne goboleedkana isagana uu sidoo kale maalmahan abaabul uu ka waday tuulooyinka iyo degmooyinkan eeshabeellada dhexe haddana uu naftiisa aadan baal joogo oo madaxweynayaashii qaranka iyo kii dowlad goboleedka isteedka iyo taliyihii xoogga iyo hogaanadii dhammaan ay joogaan furunta waxaan rajaynaya in degmada runurgood howlgalku uu si toosa uga bilaabo doono shacabka degmada runurgoodna waa diyaarsan yihiin oo kabahay ku taagan yihiin